Waxbarashada ayaa aasaaska nolosha, waxaana jaamacadaha magaalada Kismaayo wax ka barta dhalinyaro ku mashquulsan waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Tirada gabdhaha wax ka barata jaamacadaha ayaa soo badatay, waxayna ka dhigan tahay inay fahmeen waalidiinta muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay gabdhaha. Haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyey muhiimadda waxbarashadu u leedahay in gabdhaha.
reen oo ku dhawahay cabdinuur ani waxaan leeyahay gabar wax barata waa bulsho wax barate gabadha haddii wax barata reerkeeda anficaysaa dalkeeda anficaysaa dadkeeda anficaysaa ubadkeeda anficaysaa maxamed wuxuu ka dhawaajiyey gabar hadday wax barato way kula tartamaysaa ninka na qabo naag wax baratay wuu ka farxad badan yahay wuuna ku qurux badan yahay naagta waxba baranin isku midana ma ahan naag hadday wax barato waxay taqaanaa wixii ku xun iyo wixii ku wanaagsan laakiin midaan waxba baranin wixii qaldan iyo wixii sahan ma gala garan karto marka ani waxaan leeyahay gabar hadday wax barato reerkeeda aad buu u dhismayaa wuuna ka qurux badan yahay wuuna ka faa'iido badan yahay ninka qabo naag wax baranin sideeda waxbarashada waxay ku fiican tahay yaraanta in lagu barto waayo maskaxda markaas ay fresh tahay qofka markuu yar yahay markii wax la barana aad bay u fiicanta siiba gabdhaha markay da-da yar ay yihiin inay wax bartaan waayo mas-uuliyad markaas ma haayaan ayagaa mas-uul laga yahay gabadha markay yartahay hadday wax barato way ka fursad fiicantahay markay weynaato ama ay caruurta leedahay inay wax barato micnaha maadiga inay barato iyo diinta inay barato gabdhahaas aniga diin waa baranay maadina waa baranay aniga waxay ila tahay gabdhahaas waxay qoyskooda ula dhaqmi jireen waxbarashada waxay kasoo bilaabeen diinta waxbarashada waxaa la dhihi karaa diinta waa barteen gabar aan diin baraninna ama aanan dugsi ama meel aan la geyninna kuma dhaqan gabar walbo oo wax baratay inay soo muujiso kartideeda gabadha waa hormuudka iyo horyaalka dunida oo dhan gabar wax baratay waa duni horumarta haddii gabadha cilmigeedii iyo aqoonteeda ay soo bandhigto